su-aashu waxay ku saabsan tahay haddii ruux soon qalla a lagu lahaa oo aanu qallaynin sannadana ka soo wareegeen ma waxaa lagu yeelanayaa qallihii keli ahaa baa lagu yeelanayaa mise qallaha fidyu raacinaya culamada badankoodu waxay yidhaahdeen waa inuu israaciyaa qalle iyo fidye waa inuu israaciyaa oo maalin kastaba miskiinna ka quudiyaa qallihiina la yimaada sheekh ibnu baasna waxa uu tilmaamayaa jamaahiirta culammadu inay saa ku tageen waxaanuu tilmaamayaa aasaar saxaabada ka soo aroortay baa sidaas iyada ah sheegaysa marka aasaarta saxaabada loo loo cuskanaya bu ruuxa markaa la ysku hayo fidye ma ku darayaa qallaha mise kuma darayana waa ruux ka gaabin la yimi oo soonkii isagoo qallayn kari lahaa aan qallaynin laakiin ruux cudurdaarkiisi baaqi noqday oo sanawaadkaaba cudurdaar ku jiray dabeedna dib uga baxay isaga qalle keliyaa lagu leeyahay ee qalle iyo kafaare inuu israaciyaa laguma laha qowlan waaxidan wallahu aclam